wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah sharciyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo dhinacyo badan oo sharciga ah ku takhasusay kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qareenka waxaan wax ka weydiin doonaa dhibaatooyinka xagga sharciga socdaalka ee soomaali badan haysta iyo su-aalaha ku xeera marka ugu horeysa cabdinaasir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa jira inkastoo adiga hadda sharcigaagu meelo badan u wajahaya laakiin si gaara waxaan u eegaynaa sharciyada socdaalka oo dad badan oo soo galootiya oo soomaalidu ay ka mid tahaana dhibaato ku haya bal sida guud qaababka ayay dadka soomaalida ahi ay dalkan maraykanka ku yimaadaan waxaan ogsoonahay maraykanka in siyaabo badan kala duwan lagu yimaado wadankan uu magnad u yahay dad badan oo runtii ama xirfado leh ama qaxootiya ama waxyaabo kala duwan gaar ahaan lakiin soomaalida waxay u badan yihiin in qaababka ay ku yimaadaan waa qaabka qaxootinimada iyo asaalamka wadanka gudihiisa iska iska dhiiba dad family ma aragtay kasoo tegay oo kale caruurtoodii waalidiintood guur qaababkaas inta badan u yimin dadka ay ku yimaadaan soomaalida hadda qaababkee ugu badan oo ay dalkan maraykanka kusoo galaan number ahaan haddii la eego runta qaxootiga u badan marka maxay ku kala duwan yihiin dadka qaxootiga lagu keenay iyo arrinta kale loo yaqaano political asylum ama haddii aan si kale u niraahno isdhiibidda xagga ammaanka ku salaysan ee badanaa dadka ay gudaha dalkan maraykanka iska dhiibaan maxay ku kala duwan yihiin dabcan waxay ku kala duwan yihiin keliya meesha uu qofku ku sugan yahay sababtoo ah qofka waxa refujiga la yihahdo iyo waxa sayliga la yihahdo sharci ahaan ama basiskooda waa isku mid waaye waa qof wadankiisa ka bax aan joogin oo ay wadankiisa kaga soo baxay dhibaatooyin xagga siyaasadeeda xagga jinsi raiska xagga ma aragtay fikir uu aaminsan yahay darteed lagu target garaynaya ama lagu persecute garaynaya marka refujiga asaaliga waxay ku kala duwan yihin refujiga marka wadanka maraykanka qof aan imanin oo wadanka ay u aqoonsadeen qofka in la siiyo aqoonsi qaxootinimo la siiyo dhinac kale marka loo rogo qofka haddii isagu iskii u yimaado maraykanka si uu kusoo gaadhoba oo wadanka gudihiisa uu marka ka codsado inay qaxootinimo loo aqoonsado markaasuu marka asylum noqonaya waxaa qofkii oo wadanka gudihiisa jooga ayaa wuxuu codsanaya in lasii magangeliyo maadaama uu wadankiisi oga soo baxay uusan kuna noqon karin maadaama ay dhibaato ka haysato shan qodob oo inta badan la fir ama diintiisa ama ama siyaasadda fikirku aaminsan yahay ama social groupka uu ka mid yahay ama raiska uu ka mid yahay waxyaaba badan oo qodobo la fiirinaya jiro darteed hadduusan ugu noqon karin qofku wuxuu markaa uu xaq u leeyahay in loo aqoonsado qaxootinimo wadanka gudihiisa isagoo jooga marka uu qofku isdhiibo marka nuucu doonaba ha isku dhiibe maxaa xuquuqa oo uu dalkan maraykanka ku leeyahay marka qofka wuxuu samaynayaa inta badan qaab qaabka ugu horeeyo wadanka wuxuu ka codsanayaa asylum asylumka marka wakti buu qaataa wadanka sanad gudaheed waa inuu qofka ku xareysto kadib markuu xareysto qof officer oo immigration officer ah inta badan la kulmaya waxaa la verifagareynaya qofka inuu xaq u leeyahay inuu u qalmo asylumkii magangelyadii siyaasadeed iyo in kale officerka haddii u aqoonsado qofkaa marka waxaa la siinaya aqoonsia in loo aqoonsaday taa marka wuxuu qofka xaq u leeyahay inuu wadanka ka shaqaysan karo deganaan karo sanad gudaheed uu maaragta uga gudbi karo darajadana ma aragta qofka inuu inuu helo green card ama permanent residency inuu helo inuu ma aragta housing ka heli karo benefit yar yar oo mataqaana laftooda ka heli karo marka waxyaaba badan buu xaquuq u yeelanaya qofka haddii loo ogolaado asylum in wadanka laga siiyo marka ay noqoto inuu qofka ama ama gabadhu ay ninkeeda ama ninka uu xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkii ay noqotay in la keeno ma isku mid baa labadan nuuc ee ah kan qaxootinimada iyo kan magangelyo doonka ah inta badan qofka qaxootiga ah wuxuu kaga duwan yahay qofka asayliga qaxootigu markii uusan intuusan wadanka imanin ka hor ayaa processkiisa uu kusoo dhamaanaya wadanka dibadiisa resettlement wadankan loogu sameeya marka xaggaasaa lagu weydiinaya qofka inuu xaas leeyahay caruur hadday leeyihiin fursad buu u yeelanaa qofka inuu soo wada qaato marka iyada ah sababto qoys ahaan oo kale hadday yihiin labadii waalid caruurtoodii waxay marka haddii la siiyo hal qof oo kamid a ama ama odaygii ama gabadhii haddii loo ogolaado aqoonsi waxaa suuragala marka inay isi soo wada raacaan yimaadaan qofka laakiin halkan imanaya inta badan dadku maadaama ay dhibaatooyin badan usoo maraan dabcan waynu ognahay masaafada udhexaysa soomaaliya iyo maraykanka ji dheer baa lasoo mar ama gabadha keligeed baa lagaa in halkan soo gaadho ama ninka keligiisa lagaa in halkan soo gaadho marka iyadaa marka halkan yimaado hadduu qofku ku darsado in uu xaas lahaa ama caruur uu kasoo tegay mar alla marka isaga la aqoonsado oo la siiyo refugee status loo ogolaa halkaa inuu asylum helo wuxuu xaq u yeelanaya inuu mataqaana dadkii ka maqnaa uu soo qaato oo kale muddo yar gudaheed oo kale islamarkaaba la ogolaan inuu xaaskiisa iyo caruurtiisa ka maqnaa uu dalbado oo ay soo join gareeyaan isaga halkan ay ugu yimaadaan marka taasi ku yar kala duwan yihiin marka ay noqoto qoysaska sida ama waalidkii ama walaalihii maxaa loo ogol yahay dadka su-aal wanaagsan waalidiinta qofka waxaa loo ogol yahay keliya markuu yimaado qofka intuu asylumka yahay looma ogola ama qofku qaxootiga markuu ku yimaado hore xataa looma ogola markay greenka haystaan looma ogola waa marka uu qofku citizen noqdo keliya ayuu markaas xaq u yeelanayaa inuu waalidiintiisa uu keensado taasay marka inta badan waalidiintu kaga duwan tahay walaaladu laftooda waa sidoo kale waa markuu qofku citizen noqdo ayuu xaq u yeelanaya in walaaladiisa kale dalbado ama dhalashada maraykanka ama dhalashada maraykanka markuu qofku qaato ayuu xaq u yeelanaa inuu dalbado inta ka horeyso waxaa jira qaabkan kale ma aragta qaxootinimo iyadoo lafteeda jirta oo ay affidavit relationshipka la yidhahdo ama sponsorshipka waxaan soomaali dadka maarata inta badan ay qofku yidhaahdo dad baa iga maqan waalidiinta oo kale kaana waa qaab qaxootiyadoo ka duwan laakiin markay noqoto qofka inuu xaq u leeyahay markuu uu noqdo dhalashada maraykanka qaata keliya xaq u yeelanaya inuu waalidiintiisa u dalbado ama walaaladiis oo kale uu wax u xareeyo dad badan oo soomaaliya laakiin waxay sheegaan in farqiga u dhexeeya in uu qofku intuu qaxootiga yahay uu dadka dalbado ehelkiisa ay ka maqan gaar ahaan waalidkiiyo walaalada iyo inuu dalbado markuu baasaboorka qaato in ay tahay in marka aad baasaboor leedahay lagaa rabo inaa adiga damaanad qaadid qofkii aa keento oo biilkiisa use dowladda qofkaas waxba uga baahan laakiin marka kale qaxootinimada aad ku keenta ay ka fududahay oo qofkii ay wuxuu rabo xuquuqa uu dowladda u doonan karo
waa xaqiiq weeye qofku laakiin markuu intuusan baasaboorka qaadanin ka hor waxaa jira waxaan marka immigration loo ahaan laga eegayo qofku markuu dhalasho qaato xaq buu u leeyahay inuu waalidiintiis dalbado uu u dalban karaa muddo yar gudaheed siisuu noqonaya marka qofka isagaa waajibkiisa o dhan qaadaya qaabka kale laakiin waa qaab ah uusan qofku xaq badan uusan ulahayn oo dadkan maaragta refugee resettlement agencieska la yidhaahdo oo kale ayuu ka dalbanayaa waalid baa iga maqan walaalaa iga maqan listigaa marka waxaa weye iyagaa process garaynaya waa laga yaabo in loo soo qaado laga yaabo inaan loo soo qaadin waxay ku xiran tahay windowga xilliyada uu furan yahay inuusan furnayn marka kaa waa process gaar aho mataqaanaa runtii aynan ahayn xataa qaab qofku isaga u dalban karo waa inuu agenciyada dadka isu keenayo resettlementiga ah ayuu ka dalbanaya xilliyada ay furan yihiin xilliyada loo ogol yahay wadamo gaaro loo ogol yahay baa jiro marka process ka duwan oo waxaa weeye maaragta aan qofku uusan uusan xaq uusan ulahayn oo kale oo laakiin aad dalbanayso farahaad ka qaadayso haddii lagu keenana arkayso haddii aan lagu keeninna ma aragtay aan appeal process iyo aan lahayn wey waa maadsan tahay markana bal dhinacii dhegeystayaasha iyo su-aalaha ay qabaan bismillahi raxmaan raxiim magaciigu waa ismaaciil waxaana joogaa gobolka arizona waxaan rabaa inaan weydiiyo sharci yaqaan ka xagga immigrationka cabdinaasir su-aal ku saabsan barnaamijkan i one tedy ama soomaalida ay u taqaano sponsorka ama viisaha lagu soo qaado qoysaska maraykan jooga dadkooda ku haray africa asna caruurta iyaga ay dhalayn iyo xaasaskooda barnaamijkan i one tedyga ee qofka muwaadinka maraykanka uu buuxiyo waxaa jira always arrin soomaalida caqabad ku ah oo ah tusaaloo kale abihii halkan jooga oo rabo in ama ninkii halkan jooga rabo in islaantii uu soo qaado ama islaantii halkan joog rabto in odaygeeda ay kasoo qaado halkaas ayaa waxaa laga yaabaa qoyska inuu kamid yahay cunug yar oo ayeeya ama awowa uu u yahay maaragtay labada waalid midkooda ama ilmahooda ay dhaleen legally laga yaabo waalidkaa kaloo caruurtooda caruurta dhashay in uu dhintay cunugana uu yahay cunug awowaha ama ayeeyaha lasoo koray da-diisana ay yar tahay aanan laga soo tegi karin soomaalidina maadaama ay tahay dad qaxooti oo ku kala daadsan wadamo badan wadamadaas aanay u ogolaanin in frameworkii child adoptionka ama cunuga lagu sharciyeynayay inay maraan wadankaas ayagoon joogaan waayo wadanka aanay u dhalanin marka caqabad waxaa imaataa waalidkii ilmihii agoonka ahaa ee awowga u ahaa ma ayeydii immigration ahaan in lagu hor istaago adiga maadan dhalin wadadii legal guardian ama beba waagii uu wadankii kale oga mari lahaana lagu adkayo maadaaman u dhalanin marka caqabada noocaasa waxaan rabaa cabdinaasir inaan weydiiyo siyaabaha bulshada soomaaliyeed ay uga gudbi karto iyo waxa xal waa waad mahadsan tahay aad baad umahadsantay walaalkiis waa su-aal wanaagsan runtii dhib badanna ku hays dad badan oo soomaaliya in badanna aan aragno hase ahaatee wadankan marka la ega immigration lawga ma sidii aan jeclaan lahayn mise sida uu sharcigu mar walba yahay baa mar walba kala duwan sharciga maanta heerka uu taagan yahay iyagu waxay u eegayaan waxaawe ilaa wax laga bedelo waxaan ognahay in ay jiraan dadaallo badan oo sharciga immigrationka wadankan wax lagaga bedelayo oo muddaba soo socday aan ognahay loolano badan oo siyaasadeedna mara inay inay inay jiraan haddana xataa mataqaana qaar badan pending ka yahay balse sharciga siduu yahay maanta iwan thirtyga qofku markuu xareysto wuxuu xaq u leeyahay waxaan waa more mechanical waxaa la eegayaa laba lagu daray laba xaggay tagaysa iyagoo laftooda saasay simple ay u eegayaan runtii marka la eega xaqiiq ahaan ma eegayaan human costiga ma arata ama humanitariankeeda qaybo kamid inta badan looma eegaya qaabka aad ku xareysanayso oo kale tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado ninkii ama gabadhii oo halkan joogta ayaa waxay u xareynaysaa ninkeedii iwan thirtyga jirka uu marayo marka waxaa weye waa immediate relative baa layihahda oo markaa la fiirinaya qofku marka xaq bay uleedahay ninkeedii ama ninkii naagtiis inuu keeno muddo weliba mataqaana fast pace ku soconayayo ma aragti waa degdego malaha visa processingka marka la eego ma gelayo laymankan dhaadheere qofka lagu keenayo waqti dheer ma qaadanayo okay haddaba marka ilmaha uu qofkaasayta labadan qof ay dhaleen haddii ay jiraan oo iyaga biological ama ay ma aragta xataa adoption ay sameeyaan oo kale oo koob iyo labaatan ka yar wuu la soo gelaya isku mar bayna iman karaan ilmihii ka baxsan wuxuu noqonayaa marka category gaaruu gelayaa categoriga gaarkaa marka waxay waxay maraysaa iyadana sharci kaloo ka duwan bay gelaysa oo wakti ahaan aan iswaafaqaynin waxaa dhacda qof baa wuxuu u xareynayaa laba ilmood midna uu koob iyo labaatan ka yar yahay midna koob iyo labaatan ka weyn yahay labada ilmood oo qofkii uu xaq u leeyahay baa midkii koob iyo labaatanka ahaana uu koob iyo labaatan ka yaraan uu fast baceka soo gelayaa qofkii koob iyo labaatan ka weynaan uu gelayaa ma aragtay jidka ka dheer labada qof baa la kala reebayaa midna laga inu afar sano sugo midnana sanad gudiga ku yimaado marka qaabkan adoptionka waa runtii waa nasiib darrada jirta waxaa weye soomaaliya dowlad maadaama aysan ka jirin muddo badan ama dowladda jirtaana mataqaana xagga documentationka waxyaaba badan aqoonsiya aynan loo aan loo haynin maxkamada marka adoption paperskii sameynaya ama sharciga adoptionka lafteeda mataqaana weli dhibaatooyin badan baa ka jiro okay waxaa suuragala qofka marka wadamada dariska haddii ay joogaan ilmahaas iyaga ay haystaan haddii ay sameynayan maxkamad intay tagaan ay adoption paper sameeyaan oo ay qaabkaa loogu ogolaado muddo cayiman baa jirta muddo intaa la eg gudaheed maarata qofka in ilmuhu intuusan gaarin maxkamad ay u aqoonsato ku wareejiso guardianship adoptionkooda exactly la sameyn karo wuu soo iman karaa marka inta badan shuruudihii maadaama aan aada loo fahamsanayn ayaa laga yaaba qofku inuu jiraado maarata ilmahaanay toon aniga korsaday oo aan muddo haystay ama waalid ka dhinteen ma lasoo qaadi karaa marka lama eegayo keliya ma ar dadkan waxay eegayaan sharciga laba lagu dara laba afarta mis keeni karo mise ma keeni karo waxyaaba yaroo runtii marka loo eega inagu aynan aada u fahmi karin qofkii officerka ah ama meesha jooga ama safaaradda joogan uu kuleeyahay anigu awood uma lihi waxaan awood u leeyahay sharciga in wax laga bedelo mooyaane haddii ay labadaa qodol iswaafaqaan waan buuxin karaa waan samayn karaa haddii kalena ma samayn karo marka waa arrin yara complicated runtii aan dadaal dadkeena weliba maraykanka jooga dhalashooyinka haysta aan ka loobi garayn karno sidii ma aragtay ay loogu dari lahaa dadka laga soo doorto meelyoga aynu ku badannahay inay isbeddel noo samayn karaan mustaqbalka haddii aan la yidhahdo waa mahadsan tahay waxaa jirta in ay aabayaashu kasoo tagaan caruur ama hooyooyinkuba ay kasoo tagaan welibana ay dhici karto inay ama caruurtaasi kala aaba yihiin ama ay kala hooyo yihiin waalidku ma keeni karaa caruurtooda waalidkiisa kale iyagoo la nool maaragtay markaasi qof kale tusaale ahaan in hooyada ay caruur kasoo tagatay halkan ay maaragtay nin kale ku guursatay laakiin ay jirto caruur iyo aabe isleh oo africa u jirta ama meel kale adduunka ka jirta qaab sidee ayay caruurtaasi iyo waalidka kusoo wada heli kartaa okay marka haddii ay hooyadu qofka labada waalid midka halkan joogo mar walba ilmihiisa ka maqan xaq buu u leeyahay inuu inuu inuu ma aragtay u petition garay ama u dalbado ilmihiisa loo keeno laakiin maadaama waalid kale uu la xidhiidho mar walba waxaa imanaysa ilmaa markuu yar waa inuu permissionka de kolley waalidka kalahay sababto arrintaa waxay gelaysaa more international law mataqaanaa dadka inuu si ayna hadhow toolo qofka kale lafteeda aanan u qabsanin oo qofka kale loo oranin walba kidnapping baa lagu sameeyay ama ilmihii baa lagala tegay ama hadhow toole inuu noqono qofka kale lafteeda waa inuu jiraa process ah inuu u ogolaanayo inuu waalidkii kale uu qaadi karo laakiin qaabka step childig oo kale kasoo qaad waxaa imanaya nin baa guursanayo gabadh laba ilmood haysatoo kale oo guur kale ah kaasoo kale waa caadi step child ahaan buu ku keenayaa laakiin haddii uu gabadhi halkan joogtay ama wiilka halkan joogay oo ilmihiisi kale oo iyadana maaragtay qoys kale oo dhamaystiran oo kale xagga ay joogaan oo rabo inuu inuu u dalbado mar walba ilmahaada xaq baad uladan aad keentaa as long as shuruudihii kale ay buuxinaan under twenty one ay yihiin aad biological isleedihiin waad keeni kartaa ogolaasho keliya waalidka kale unbaa ayaa loo baahanaya inuu ogolado in waddanka laga saari kara in kale waa mahadsan tahay haddii dalka la keeno caruur mid ka mida labadiisa waalid uu maqan yahay goorma ayay suuragal tahay in uu ilmuhu waalidkiis u dacwoon karo oo u keensan karo waa su-aal wanaagsan su-aashaan lafteeda waxay ku xiraan kartaa qofku intuu ka qaangaaro qaangaaro weliba marka immigration purposes loo eegayo child definitionka child ee mataqaana immigrationka marka la eega waa inuu ilmuhu koob iyo labaatan uu ka yar yahay marka haddii uu ilmo keliya halkan yimaado ama hal waalidba la socdo uu yimaado oo damco inuu waalidkiisa kale uu u dalbado waa in ugu yaraan hidgaraya koob iyo labaatan waa inuu gaadhaa markaas ayuu samayn karaa inuu waalidkiisa kale ka maqan uu isaga iskiis ugu dalbado waa mahadsan tahay markana dhegeystaha xiga ayaan siinaynaa fursadda
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiweli guudle oo jooga xarunta gobolka minnesore st paul waa idin salaame adiga iyo dhammaan shaqaalaha iyo qareenka cabdinaasir su-aasha aan qabo waxay tahay inaan weydiiyo qareenka waxaa jira waalidiin fara badan oo jooga maraykanka ha u badnaadaan gobolka minnesora waxay doonayaan inay noqdaan citizenka waktiga citizenka markay gaaraana waxaa laga doonaya inay bartaan boqolka su-aalood intuu qof ka noqon citizenka boqolkaas su-aaloodna waxay ku qoran tahay luuqada englishka luuqada englishkana qofkii waxay ku tahay dhib badanaa ma akriyaan mana qori karaan hadday akriyaana waxay xifdin karin boqolkaas su-aalood marka asoo loo geeno qofka dhakhtar la yiraah la dhihin qofkan mental problem uu qabaa ama xag dhakhtar maskixiyan ayaa wax ka jira marka ma jiraan waddo kale oo loo mari kara qofkaas oo immigrationka asoo qofkii maskaxdiisa ama problemkaas kalood recordka loo gelino kalood ma dhici kartaa waddo kale la mari karo oo u fudud immigrationka su-aashaas aan qabaa su-aasha labaad oo aan qaba waxay tahay qof walaalka oo kaa weyn oo waalidiintiisa aan la joogin oo afrika ku nool sida ugu fudud ama ugu dacwoon karto aa ku keeni karto halkan oo inuu kula noolaado aad dooneyso qaabkaas ayaan rabaa aad baa umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah
cabdiweli waa mahadsan yahay su-aasha koowaad ee ku saabsan qofka haddii uu muddadii uu dhalashada ku qaadan lahaa uu gaaray base luuqadii ama intii uu imtixaanaadkii looga baahnaa inuu galo si uu dhalashada ugu qaato usan ka bixi karin maxaa xala inta badan waxaa sharcigu yahay waa inuu qofku haddii uu shan sano waddanka joogay ama saddex sanaba waddanka joogay qadarka guurka sharciyada ku qaadanayo kale wuxuu waajib kaga dhigaa sharciga hadda jiro ilaa iyo maanta waa inuu qofkaasi ugu yaraan luuqadii waxyaabihii understanding looga baahnaa qoraalkii civics boqolka su-aaladu ka mid yahay waxyaabaha waa inuu qofkii ka gudbi karaa haddii uusan samayn karin waxa weye waa qofku mar walba wuu ku celcelin karaa wuu sugi karaa waktibay qaadanaysaa waxaa laga soo reebay oo keliya exceptionku waxaa weeye waa qofkii uu dhakhtar caddeeyo inuu qofkaanayto dad su-aalo badan baa runta halkaasoo kale ka yimaada dadka qaarkood ma qofka ma waalan yahay ma xanuunsan yahay ma jiroo kale waa qofkii la caddeeya inuu ma aragtay ay ku adag tahay waxbarashada inuu barto ama ay ma aragtay xanuun ka hortaagan yahay ama dadka qaarkood oo kale da-da iyo waxyaaba badan maarata qofkan inuu ku adagta in waxbarashadii bartoo kale hadday tahay waa inuu dhakhtar u caddeeyo dhakhtarlaana ma soconayso dhakhtarka marka ayaa kala duwan qofka inuu waxbarashada ay ku adag tahay horta waa ko waa muhiim wey laakiin maa inuu qofku waalan yahay waalidu baayda way kaaragori kareba gelaysaa hadduu qofku mataqaana maskaxda ka jiran yahay qayb kale gelaysaa laakiin waxa la eegay keliya waxaa qofkaanayd waxbarashadii uu ku baasi lahaa ama uu ku geli lahaa dharashada ku qaadan lahaa ma baran karo mise ma baran karo marka dadka qaarkood kale runtii waxaad moodaa in stigma la xiriirta oo laleeyahay qofkaanayt haddii uu ku maro dhakhtar haddii uu weydiiyo o kale waxaa laga yaabaa in loo arko inuu waalan yahay runta taas oo kale waxoogaa waxaan umalaynaya inay dadka qaarkood oo kale arof ay ay akriyaan si kaloona ahayn laakiin qofku haddii uu da darteed dad waaweyn baa jiro runtii lixdan toddobaatan jiro aanan isku dayaya shan sano dhan isku day inay bartaan baran kari waayey dhakhtarka wuxuu sameynaya waxa wuxuu eegayaa qofkaanayt inay samayn kara inuu barto luuqadda hadduusan baran karin marka dhakhtaradaasay taa waxay ka daynayaan cafis bay u samaynayaan exceptionkaasu marka soo gelaya qof su-aasha labaad oo ahayd qofka walaalkiisoo kale ma keeni karaa ama waksidee ugu roon qofka walaalkii wuu u dalban karaa the only problem waxaa weeye qofka walaalka waxay soo galaan classification runtii lafteeda wakti dheer ah oo waxaa laga yaaba inay qaadato shan sano waxay qaadan kartaa lix sano muddo dheer bay qaadatay taas unbaa mataqaana uu yahay problemka laakiin qofku xaq buu leeyahay hadduu citizen yahay walaalkii inuu u dalban karo ama walaaladiisa oo dhan uu uu keeni karo aada u mahadsan tahay waxaa jira in waalidiin badan oo dalkan maraykanka ku nool caruurtooduna ay maraykan yihiin aanay sharcigu haysan oo aanay sharci ku joogin dalkan maraykanka maxaa fursadaha oo ay waalidiintaas ku heli karaan caruurtooda maraykanka ah runtii sharciyo kale waxaa jira qaababka dadka ay sharciyada ku helaan oo kale haddii ay jiraan caruur aan unaccompanied children waxay dhahan mataqaan caruur aan waa aan dad la soconin oo kale xataa badan ba yimaada waddanka muddo ba in badanba marka qaabab ka duwan oo sharciga loogu qaadaa jira caruurtaas oo kale maxkamadaa la geeyaa qof haddii la helayo wakiil oo qofkaasayta maarta wakiil ka noqon karo oo kale qaabab ay ku helaan baa jira haddii laakiin ilmihii oo waddanka jooga waalidiintiisa la heli karo iyagoona ay siyaabo kala duwanba ku yimaadeen waalidiintiisa qaabkooda iyagana maarata lagu xidhiirinaya sharciyadii maarata dhinacaaba ay ku heli karaan marka waxay ku xidhan tahay kolley waa waa su-aal balaaranka qaababka ay carruurta ku yimaadeen iyo siday yihiin iyo xaaladooda iyo inay u baahan yihiin dad tekergarayn kara haddii xataa ina waalid lahayn laftooda qof kaleo guardian u noqon karo qaabab kala duwan baa marka sharciyada loogu helaa dadka kala duwan hadday waddanka joogaan oo kale xataa mararka qaarkood fosbaraa jiro oo ay ay mari karaan marka qaabab baa u jiro dadkaas aada ugu fiicanba hadday yimaadaan dadka carruurta waddanka jooga oo kale sharcigu wuxuu u sameynaya liiwayo badan oo sharci ku heli karaan ugu dambeyntii marar badanaad aragtaa dhibaatooyinka soomaalida xagga sharciyada ka haysta maxay tahay talada ugu dambeysa ee aad siin lahayd dadka soomaalida ee dalkan ku nool ee xagga sharciga culaysyada ay ka saaran yihiin
runtii talada ugu wanaagsan waxaa weeye dadkeenu waynu tala badannahay waynu isla talinaa runtii mana xumo waynu waxyaaba badan baynu kaga soo gudubnay laakiin mararka qaarkood waxaa weeye waxaa fiican kolley fasalo ahla dikri sidii mataqaana diinteenu ay tiriba in ay weydiiyaan si aana khaladaad badan ugu dhicin runtii inta badan waxaad arkaysaa dad badan oo waxyaabo yar yar oo mataqaana tala khaldan oo lasii darteed arrintooda dhan ay complication badan iyo dhibaatooyin badan usii mareen marka waxaan odhan lahaa waddan sharcigiisu mataqaana runtii ballaaran yahay dhib badan yahay complexa la joogaa marka qofku meel walbuu joogo sted walbuu joogo looyarada sida loo yaqaano wadamadii kale halkan way kala duwan yihin qof looyara ama ajnabi ha ahaado ama ciduu doon ha ahaado qof aad isu fahmaysaan luuqad ahaan ha noqdo ama yuusan noqonin inuu qofka time qaato inuu qof kala weydiiyo qofka arrintaa u aqoon lahaa uu yidhaahdo maxaa arrintaanayta igala gudboon waa talada ugu fiican wey laakiin inta badan waxaad arkaysaa dadku markay arrimahooda complications sii noqdaan oo kale inuu yidhahdo haddaan ayuu inuu markaa loo yar raadiye marka talada ugu wanaagsan waxaa weeye xaalo walba ad ku sugan tihiin waddankaanayta noocay doontaa ama arrin immigration ha noqoto ama arrin dembi ha noqoto la xidhiira looyarada oo weydiiya waxyaabahaad oga baahantihin waxaa laga yaana caawimaad badan aad ka heli lahaydeen oo kale balse haddaad isku dayda sida wadamadeena oo kale inaad keligaa aad waxyaaba badan isku dayda inaad adigu maareyn karto waxaad u malaynaysa inay mataqaana ku caawineen baa laga yana ku dhibaataynayaan aada u mahadsan tahay cabdinaasir sidoo kale
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sharci yaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesora tan iyo tandiidamba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabad